waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali weli waxaa socda dadaalka lagu doonayo in dad badan laga tallaalo xanuunka covid nneteen iyadoo hadda gobollo kala duwan oo victoria ay u dambeysay uu xanuunku ka dilaacay waxaase jira cagijiid la xiriira dhanka tallaalka oo dadka qaarkood ay qabaan wasaaradda caafimaadka victoria ayaa dhowaan qabatay kulamo wacyigelin iyo aragti wadaag ah oo ay ka qayb galeen xubno ka kala socda jaaliyadaha kala duwan sheekh ciise muuse oo ka mid a culimmada waaweyn ee gobolka ayaa ka mid ahaa dadkaasi sheekh ciise maxaa looga hadlay kulankaas
xasan waad salaaman tahay adiga iyo dhegeystayaasha dhammaantiin waa idin salaamay waxaa looga hadlay anigu waxaan ka qayb galay laba workshop midna ay qabatay department of health ay qabatay iyo mid kale oo axaddii hadda u dambeysay uu qabtay nin takhtar ah takhtar muslim ah uu qabtay marka intaba waxaa looga hadlayay tallaalkani inuu wax inuu waxtarkiisu badan yahay haddii ay dhacdo xataa qof inuu wax iin ku gaadho iyo waxyaaban loo inuu inay mar walbaba ka hooseyso ka yar tahay la-aantii la-aantii waxaa xumaantada dhibaatada qofka soo gaaraysa ayaan lasoo aan waxba laga qaban karin oo dhibaato iyo geeri iyo ku ku dambeynaysa marka mawduuca ubuucdiisu intaasay ahayd in la qaato tallaalka in la iska daayo cagajiidka iyo shakiga badan in la iska daayo ayay arrintu ahayd waa garta marka kulamadaas aad ka qayb gashay ama workshobyadaas dadka matalan su-aalahay weydiinayeen arrimaha keeni kara cagajiidka ama shakiga maxaa ugu badnaa baad isleedahay
waxa ugu badnaa waxaa loo yaqaan loo yaqaano misinformation misinformationka waa arrinta ugu horeysa wax kale oo dadka dhibay ma jiro sababto a ka waran waxaa la faafiyey in vaccinationka waxaa ku jiraa la yidhi caruur lasoo tuuray naag caruur uur ay siday laga soo tuuray dhacaankiisii ayaa lagu daray waa meel ay ku qoran tahay takhaatiirtu meel ay ku sheegeen waa la waayey lidaalika nimanka culammada dalkan dhan mas-uulka ka oo culammada islaamka ah oo arrintaa dhex galay waxay iyaguna wareysteen takhaatiir aada iyo aada u fara badan waxay ka raadinayeen ma ku jiraan waxaan laysku tallaalayo shaygan hadduu astrazenica yahay hadduu vicer yahay ma ku jiraan wax laga soo qaaday bani aadam oo xaaraan ah ma ku jiraan mayay kulligood ku jawaabeen marka waxa ugu weyn oo dadka wareeriyey waxaa weeye waa wararkan kutarakuuteenka ah oo dadka lagu faafiyey dadku waa jilicsan yahay wuxuu u jilicsan yahay beenta iyo iyo iyo iyo iyo kutarakuuteenka inay dhegaystaan waana tuuna dhaqankeenna aad bu uga hadlay arrintaas qur-aankeena meelo badano wuxuu ku leeyahay walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun ha raacin hawada kuwa aan waxba garanayn marka kuwa aan waxba garanayn waa cid kasta oo dadka misinformation siisa oo wax dadka wareeriso jahawareer ku abuurta keenta weeye soomaalida dhaqankeenna dhaqankeenna dhaqankeenna aad iyo aad ugu fiican yahay oo waxaasoo dhan ka jawaabay waxay yidhahdeen hubsiimo hal baa la siistaa markaad isu keento wax la hubo iyo waxaan la hubin tallaalka waa wax la hubo inuu xanuunkaadii aada u yaraynayo oo isu bedelayo duray sahlan isu bedelayo laakiin haddaadan tallaalka qaadan hadda waxaad halis u tahay qofku halis wuxuu yahay inuu ku geeriyoodo waa gartay marka cagijiidkaa sidaa sheegtay midna waa mid dad laga yaaba inay ka shakisan yihiin khatarta uu tallaalku keeni karo oo dhakhaatiirtu marar badan ka hadashay sidaa sheegtay oo ay leeyihiin khatarta tallaalka waxaa ka daran midka covidka aad ka qaadi kartay haddii uu kugu dhaco dhanka kale dhanka diinta marka culimo ahaan ma waxaad leedahay tallaalku waa xalaal oo culimmadu saasay isku raaceen
culimmadu waxay isku raaceen sababtoo waxaan leenahay guddi oo culummo ah oo imaamo ah oo waddankan ka tirsan oo dhowr gobol stejyada ka kala yimi ayaa jira oo loo bixiyey national fatwa council dadka fatwada keliya ku shaqalla weeye oo wixii soo cusboonaada ee ka jeediya ama ka bixiya ra'yi islaamka uu ka qabo kulligood waxay isku raaceen in tallaalkani uu xalaal yahay takhtarkii hadda u dambeeya oo axadda aan ka qayb galay workshopkiisa wuxuu soo qaatay aayadda toban iyo toddobaad ee suuradda la yidhaahdo aljaafiya juskaas ugu dambaysa aayadda toddobiyo tobnaad aayaddaas maxay leedahay waxay leedahay waxaan siinay waxaa laga hadlayaa dadkii wax diidi jiray had jeer dadku wax diida way buuxaan meel walba way joogaan xagga diinta ahaato xagga dhaqanka fiican ha ahaato xagga warsheega fiican ha ahaato qofka wax diido dhan waxaa laleeyahay waxaan siinay warar cadcad oo arrinta ay ka hadlayaan ku saabsan wayna iskhilaafeen weliba markuu cilmigii u yimi cilmigii iyagoo loo keenay oo wax cad la siiyey ayay iskhilaafeen rabbigaada ayaa kala saari doona maalinta la tegayo maalinta dambe ee nolosha aakhiro la tegaayo ayuu kala saari doonaa waa wixii xagga diinta ku saabsan maalintaas laakiin maanta waxaad ujee ujeednaa in dadkii laga habaabinayo inay tallaalkooda qaataan waxaan keliya ku darayaa halkan dadkeenna muslimiinta ah xaj la tegi maayo cumro la tegi maayo ciddaan tallaalka samaynin sacuudiga sidaasay soo wadaan cid waxay odhan doonaan ninkaan haysanin qofkaan haysanin tallaal oo up to date ah weliba waxay leeyihin xaj imaan maayo cumran imaanayo viisa la siin maayo marka arrintaa aada iyo aad haloogu halooga degana deganaado
waa gartay marka culimo ahaan waxaad sheegtay in culimmada waddankan oo gobollo kala duwan jooga inay fadwadaasi soo saareen fadwadaas sidee lagu gaarsiiyaa dadka sidee ula xiriirtaan masaajidada ma ma looga sheegaa in tallaalka la qaato oo dadka lagu wacigeliya inkastoo beryahan uu xirnaa xanibaadaha awgeed
horta runtii fatwadan waxaa lasoo saaray runtii intaan lockdownkan hadda anagu aana gelinaa lasoo saaray rabadaankii baan u malaynaa in lasoo saaray rabadaankii dhowaa mana jirin lockdown waktigaas websiteyadaa lagu qoray maanta dee wixii warqadihii wax lagu qorqori jira xataa waa laga horyin waxaa la yiri warqado yaan wax lagu qorin oo environmentigu dhibayaayo marka wax walbaba electronic baa loo helay maanta websiteyada dhan qofkii yidhaahda raadiya national fatwa council national fatwa council wixii ay yidhaahdeen dhan ba usoo baxaysa marka arrintaas aada iyo aad yani dawladdu nimankan caafimaad ka shaqeeya waxaan ku aaminaynaa oy runta ka sheegayaan wararkooda waxay ku dareen fiiri waxaan tallaalka qaadan karin haweenka uurka leh oo keliya haweenka uurka leh waxay yidhahdeen ilaa ay ka umusho ha sugto ama intayna umulin ha qaadato laakiin uur markay sido yayna qaadanin marka waxaad ka garanaysaa halkaas dadaalkii intii ugu badnaa lagu bixiyey arrintan dadka si looga daadejiyo oo runta loogu gudbiyo waa gartay sheekh ciisow wadamada kala duwan madaxda dalalka ama gobolada ama dhakhaatiirta ugu waaweynee dadku ay dhegeystaan si ay dadka ugu qanciyaan iyagaa intooda badan isku bilaaba inay istallaalaan oo si dadka ay kalsooni ugu muujiyaan culimo ahaan sheekh ciise adugu ma istallaash xasan aad baa umahadsantahay su-aashaas waan istallaalay short one ayaan qaatay waxay waan dad badan i weydiiyey workshabada aan aan aan ka qayb gal waa la weydiiyey waxaa ma ah waan qaataanay markaas hal maxaa dareentay jawaabtaydii waxay ahayd kaniini anigoo laqay la mid ahayd kaniini aan laqay maxaan ku noqonayaa waxba sidaasay iila mid ahayd marka dadku waxbayay biqin waxa dadka dhibaayo waa baqdin iyo cabsi aan meesheedii oolin hadda waxaan soo wadnaa imaamada gobolkan victoria inaan isku isu ururino oo aan maalin ka wada qaadno t v-gana keenno oo sidaa lagu arko waa aad baa umahadsantaha sheekh ciise kaasina wuxuu ahaa sheekh ciise muuse oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramaya waa mahadsantaha mar kale sheekh ciise ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho